bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsudayaal amiin faylan meel walba isiin howtan iyo si walbo nin dhegaatana ka dhabaada barnaamijka kulunku warsan mid walba saacadan oo kale isinku dhugunsudaasan idaacadda reediyo warsan ee magaalada tanbaydhaba mar kale dhugunsudayaal ahmiinamo faylan waa ahmiinamo khamiise wa taariikhda iyo kabaaganta labaatii lito bilo shan ahda meey sannadda lamada kun toban iyo toddobada qodobada barnaamijka kulunka ulamada isinka dheegi doontaan unina siin gudbii doona welibaa ku mid ahaa siminaar iyo iska kacladeen wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo ururka saxafiyiinta koonfur galbeed oo ku dhowaada konton weriye geegalanku qowdi gudo magaalada tanbaydhaba ee xarunta gobolka baay barnaamijka iyo ka dheegi doontaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed uusan ku horaya ku-simaga madawiinaga maamulka koonfur galbeed oo uusan ku qayb galay siminaarkaasi iyo barnaamijkaasi gudbii doono iyo guud ahaan walimeelasaylo ku eri saasaato dhugunsidayaal barnaamijka weliba ka dheegi doontana waana siin gudbii doona guddiga abaaraha koonfur galbeed soomaaliya ku warbiyey deeq raashin ee la deersiin qaarad qaar ku mida degmooyinka gobolka bakool usocona guddiga sheegintii maamulka degmada tiyeglow ee gobolka bakool mas-uuliyiintii meelasay xilkalla kunqaaday kureed markilaka ariga musuq maasuq barnaamijka yaasiinka gudbii doonan qaabka xilkaasi lankugu qaaday saasaato barnaamijka weliba ka dheegi doontana waana siin gudbii doonee guddoomiyaha cusub deegaanka goofgaduud buure ee gobolka baay oo kacosidii shacabka deegaankaasay iniyoo la shaqaeyeen maamulka u socona dhinihii kal ballanqaajid sameeyey haddaba maheto barnaamijkaiyo dhugunsidayaalow namadan siinka gudbii doonaa haddii ilaahay wadila uu suraale ka nagada waraysun arrintaasay kulwaalani guddoomiyaha cusub deegaankaasay siidow cali shebow barnaamijka ayaa siinka gudbii doona saasaato dhugunsidayaal barnaamijka waliba ka dheegi doontana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo kulun la qaaday amiirka dalkaasi qatar maysto lamada mas-uul waxyaabaha iyo kuwada hadaleen saasaato dhugunsidayaal barnaamijka waliba ka dheegi doontanaa balcad oo laaka gebigebeeyin oo laaka dhabaayaro gogol markaasay lanka dhisaay la fadaynti lanka dhisa maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho barnaamijka iyo dhugunsidayaala siin gudbii doona haddii ilaahay wadala uu sharaale ka nagada cabdimaalik muuse coldown oo uusa hay wariyo madax bannaan oo maamulka somalilan muddooyinka dambeeye cabsi sheekajari oo geega xorriyaddiisa diban heli barnaamijka iyo dhugunsidayaal haddii ilaahay wadala uu sharaale ka nagada barnaamijkaasiin gudbii doona kulankii golaha wasiirada dowladda federaalka soomaaliya oo geega la baaji ololo nadaafadeed laka sameeyey gudaha magaalada muqdisho barnaamijkaiyaa siin gudbi doona qodobadaas iyo hadbintuna barnaamijka kuguda jirno walaalal walyahniyo korra iyo agyaaray barnaamijkaa siin gudbii doona barnaamijka ogole baa siin saara islamarkaana askudabirday mukhtaar sheekh aadan dalmar anoo cabdiqaadir maxamed nuur warcadiyo intasiinkula darasiihaya niniga farsamada waa maxamed xuseen faliir bikey aka dhawaada madokal iyo barnaamijka kulanku warsan waa hagaaga dhugunsidayaal madakaal hamiin faylan waa ahmiinamo khamiise oo taariikhdaya ka baaganta labaatan litibili shanaada may sanada lamada kun toban iyo toddobada walenisoodee siminaargeega mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo ku qayb galeen kaasi oo lagu qabday ku dhawaada konton weriye ka howlgalo magaalada tanbeydhaba iyo sirkaalden wasaaradda warfaafinta dowladda koonfur galbeed iyo ururka saxafiyiinta koonfur galbeed ee soomaaliya balse ku hormarnay guddiga abaaraha koonfur galbeed soomaaliya sheegay ama usa ku hadalay xaaladda abaaraha deegaanada koonfur galbeed soomaaliya meelihii marayta wasiirka maaliyadda koonfur galbeed waana ah xubin kumid ee guddiga gurmadka abaaraha koonfur galbeed waana muddooyinkan uso ku sugnayay degmooyinka tirsan gobolka bakool aana si la deersayay deeqa raashin ee ku koocan dowladda etoobiyanka iyabohday dadka soomaaliyeed ee abaaro saameyn ka saameeyeen dhinaca kale wasiirka ayaa ku warbiyey xilkan qaadistii laga sameeyey guddoomiyaha degmada tieglow ee gobolka bakool kaasi oo la keenay intii musuq maasuqa dhiniga qaybinta raashinka laka tuhumey haddaba waraysigii wasiir lagbuur wali baandhaysidataan
walaal iyada umahadsanta alxamdulilah ilaahay ka mahadsan oo ka horn dhowr wasiiraha iyo saddexdadii lama wasiirina jirkaxya xagka amniga iyo meelaka jarni muddo badan muddo kamoqonay kamoqonay ilaa kumani doorashee taasoo una socodkaana laha yidhi raashinnada laydhaahdaa ku kuway dhinaca ethiopia oo miskidarow bur iyo laydhaahdaa bariis buskud iyo waxaana booro bilaan faiisheegeeda faylata dowladda ethiopia yani kadaadiya gobolka yair yani maadaama uu naxaayay guddiga abaaraha alxamdulilah maadaama waqti soo dhaafay waxaa ka aadi eeda waqtiga layga baahanayo yaa raashindaasi ankoy فشرفيه نظام الأمودية الإنجليزي ما دينا كما يكبعدين إن شاء الله نقول نحبه نحبنا مدى باي إلهي ترجيح يا واقع التنشيان إلهي كبعثة الحمد لله إلهي وتعود سلانة يعني أراتبنا طوقاب خدوكنا طوقاب أولادنا طوقاب الحمد لله ولك بيولوجي وأنا هروشي okay marka raashinkaasay oo dhinaca ethiopia sinkoy oo lankatangalay dadka abaaro saameeyeen ee gobolka bokool ilaa iyo meeqa degma oo raashinkaasi hanqeybadaan
sidasan la socotaa horta degmooyinka gobolka boqol waa shan degmo lama degmo kumad ee dadkii dawladda taabaan haay ama ciidahaadoy ama shacabhaadoy wali kaleeliilaa magaalo madaxda gobolka boqol qodan degmada tayeelo iyo degmada shaduuha dawladda wali si toosa gacantan ka haay ee xididi degmada degmada xudu degmada halbad iyo degmada waadi marka dhammaan runtii degmooyinkaasi diiwoodu markaas waaba saali sida elberd oo kale ama xudur oo kale waaba toosaa dhumi degmooyinkii kale inay la qaxootiga kaxaynimailaha qaxootigiisi waa siiri raashinde degmo geedka axtuul waxaan geysana saacadan waajiba jartan waajiba ugu dhii masaashin sheeyaan hata haleysinayaal farsamadiisa kadeerifadi maadaama jidka isku dabadinyaa oo nabadiidkii ka jaro siyaabihii misatuul ka sheena fanay raashinkaas degmada waajib waxaa gudbi fanayna hataa qorshadeega xijan ama afarta degmo kalen raashinka safaraa hadda inkoysi
okay safaradii hordhaan siinka seedaseen gobolka bakool dadka abaaro saameeyeen marar badan kana nagateen oo dadkaasi deeqishal gedisan iyo siinsiidaan mar haddii xaaladda abaareedka jirta gobolkaas ama koonfur galbeed xilligun wasiir may ka qiyaasi lahateen ma ma isbedeli
walaal badanaa isbedelin ilaahay ka mahadsan waqtigii hore sadexa dhibaato iyo kujartii gobolka bako bay iyo shiilada hooseba koonfurta dadana dhibkaasi ku jari wali jartay oo fara badanaa jari jilalka ciidan dheeray dad iyo duuliba wal oomanaayo wali jaray shimon biyood oo dad badan naftooka waayaan la jari wali jaray layladaa dhinaca unto oo eedin yaro yaana raashin laanaa jartay حتى جاك لما بخطا كبحان لا يتبحسن شباب كنا مكجر وبقى بيلا كنا مكجر ولي جاك الجراح كلية إلى عساشين أبا في سريع كنا ما دام هو متقن نال هاي يديك ما إلى هاي كما والله خير يحاول الجناح بس إيم بدي وبن بحر هاي دوك إيه ما إلى هاي بدأت بدل من دير ولا تحمل شديد إلا سعاد الله شو أم أنقذ نال أم أنقذ سماه ما إلى أن جلّا katabaan iyo aana male isku bedelin beerowiyana la deemisiligi maylahaa waxa uu gohansadeen hataa yaan basoo yeli aanay abaartay wan shuga yaa wali qosana in la qalbi siyo sababtay leen oo taa muka khabay yajana laakiin naga andaahayo umurkii dadka dhamaayeen min alxamdulilah suna waa kuna filaaya ka maxsan keliya abaartay ina aasyaashimadiga jira leena wali rajeynaya insha allahu in ilaahay una bogdo dhaafto okay marka wasiir walini maqaale gudoomiyihii deegaanka degmada tieglo ee gobolka bakool xeelkalanku u qaadi arrimo dhinaca abaaro ku salaysan armogasemeni la wadaagi lahaytay
waa jarta arrinkeeda waa farsamo xumo ee waa tiidii degmada khatiya ama suulinta suubiya maadaama uuna meel hayni dowladii koonfur galbeed raashinkaasna unu duljoogu ku hayni arrimo khalad ayay degmadaasi suubiya jiraan maadaama arrintaas hadiyadina arrintaas dee tallaabadii ku habboonay jabugaan raashinkiina waxa naga umudi lahayta lahangnay dadkii madaasi khaladka kalaga tuhumayna waa la yiri walinaan sii qaaday maylafahay gobolka bay markii hore haddii deegaankaas dowladda iyo gacantan ka hayn xaaladiisaas eto markii hore abaaraha dadkaasi ama mas-uuliyiintiisi hadda ay hirteen oo la ka aaday inay ciladahaas ay farsamo iyo ka dhaqaaqeen bal intiisin arrintaasinka ku wareejin raashinkaasay ma hayne inaysan guddi ahaan qiibadan dadka meelasay boqolku nool ama degmada xudurroogan tiiglow deegaanshoo ka jeedeen haa waan ku leeyahay war alla walay xabuuhaa aan la haayan xelan raashinkiisina hayna war xamada dadkiin baahana iyo dadkiinka dhan waxa ka dad ama ku jeedan ona kollayga may lahay doorkii oo lahayn ka dowladda shaasu ineelan qiimadaas kaalin wax ku ool ah bulshada anfacaaso shuu doolon uma hanamo may lahay mudnaasiyo laakiin markaas dad lagu daraya maana may lahay ciqaabsiyo arrinto keliya unaan ku foogno dadwaan ka socdaa doo saxa laga diibi waxyaabihii khalad oodayena may lahaa indignatiinkiiha may lahaa sharciga laga horsheega waa dhibaato axta ku jeedna maarga waddada intii marka waxaa kala haysa waxaan maya waasi okay marka haddii dadkiyaasay meel bay dhabo sheenteen qorshaha masihiyadin dadkaasi tallaabooyinka ee laga qaadan doono dawladda ay qaadan doonto may nagada doono hadda horta may waaaan damba meelahadbay jiri arrimaha marka hore may lahaa kiis waayo kiisku waayo baarsada inda baaro waayo booliisa waxaa ka wareega booliskiisa suubiyaas kiiska hadii suubiya ka baadil maa marka arrintaasay wayba ku arka hore walaala walaayo mujeysiyaa nimankaas maxkamada horta insha allah maxkamad yimi wadaamaanay asaani dawladyaano kiiski iisiisiya ka sheegay laakin walaali marka dadkaasi mujeysiyaa intaasi maxkamadaas
ugu dambeyntii abaaro wali artaydii sidii weliyan teegayin islamarkaana baahiyaha kale haddii xilligun daboolameen shacabka koonfur galbeed soomaaliya maadaama guddigii abaarihii koonfur galbeed adeegta may fariineen jarlight iyo guud ahaan dadka ku nool jaariiraha
ana wali fariinadan horta baahida waa baahi ilaahay sheendhada rabaani ah kaalmana ilaagadana markaan masjiidka ajlikeed hoose umadkiiska dhaxsa faraasay حتى ما لو هذه والقواعد ما لك الولندون ذا في جدة أشوف فيها تبع الصانع كلفتي شغولي لما كنت هاي نتيجة إن شاء الله دولة الحقيقة دولة ذاها ما إلى ذا عائلة العالم كأنفوق وما إلى ذا كونفرت ذات مثل الصومالي بقى إن على أولى في الدولة أنا ومدون ما إلى ذا إن استطاع سفرته ما إلى أعرف يعني ما إلى أبعاد ما إلى ذا إن اسمه جوش إنك سفرته إن اللي سويت جريان تأمن اللي سويت جوان كبارن إن هذا سمى فلقه iyo may lagaa jaalidiya wali aan sheegane ini ilaama wadeer hafugohen warno umuurtan may lagaa wareero galantiya kata adag hagudeeraan dadka teegi marka ini may lagaa dadkii waabasheen badanyii wax gudbay kan hati yaaban ilaa maylaraa isku filnaashada ku helaa inay gacanta la kahaayo hoob hati maylaraa hoobaa ku baday halka garow ilaahu meel ku xiri maashuugu macluum badan oo ii fadhiya dhaxdadbaa ilaahay badbaadiyey jaalidaha iyo hay-adaha iyo dowladda dhaxay dowladda koonfur dalbeed intaba maylaraa waan insurmi waana meelfayda la sheegay laakiin macnaa mae baahidyaa lagu bahay dhibaatadee lagu bahaynaa waxay inka baadanay dhammaan intii maylahaa waa ku qabada korka baahidaas waa ku qabadaa may kale fada inaan kan ku faa'iidaysiyo dadka abaaraha hadgaleeno hakadaxay magaalooyinka haddii tahateelay la fiiriyo tan baxe aan fiirina dadku weligay keeginaaya bani aadamu may waa hadgalan hobada aan hoorsato marka oo ka caawiya marka lamaadna ka caawiyo mashkalada araan waa jirta لا تسأل الإنسان الذي إذا سألته غلط فاسأل الله إذا ترك سؤاله غلط تعصم مع نبي إلهي بني آدم إن سؤال لها جل والسؤال لتوبة ينقرفه إلهي السؤال حتى السؤال يسكت التوبة ينقرفه إن إلهي ولا سؤال ما دام إلهي السؤال هو الإلهي إلهي كالصورنا إلهي سؤالنا قبل qaxootigiioo dalwal ku rajeew lagu tabo dadka dinka kaalamka ka jaro beerow ila tacabo barti la dhaqaalayo may leeraayay geeka dadkii waxa ku bahayseen badanii inta kaleba haddii ona geeka may leeraay una beerow ka intaabina bartiiyo may leeraay inuna adduunyada kalanteegile magalaan marka may ku faa'iidaysiyey warbaahinta illi deegaamadii jeen may leeraay waa ku qabsadaan bartii ilaa inay beerow ulahayn waa ku qabsadaan هو بتعرفوا أهواله مركز المدنية في نفس الأهوال يجي إلى مصر هذا من وزير إن شاء الله
Wi-Fi 4G LTE main diang mesel dogongo mainin dang eh, mesel rijalu malhuren internet na Wi-Fi 4G LTE ma aragni ima degna mugdi uurshayu ma gordow imay hayagna maren fayle mugdilku kubahaw maylato ahaa adeega Wi-Fi 4G LTE markaatama doontu lanki midigdiiska gobsada Wi-Fi 4G LTE mataawiyaane mar hor li in sheegay inay masaladiiska weeraw adduunyadan korshe intii internetka abtirsadaas bulshadakii ishaaratiyo myfi 4g lte uhay uhayta geeshe umudis balansadaaso internet lika hariira online niniska faanow ay koomoganaanay adeega myfi 4G LTE bad i bere bered i baadii beedka i goobta shaqa boos kastoo aada roogta kalabaashaal bulshada myfi 4g lte gu-ideerba guur interneeda usub global interneta sidii galeytihang lahanku goosaday marna ang moogatoy adeega asriga ahoo usub myfi 4G LTE mobile ama combyuter ka isticmaal meel walba ada roogda macaamiilka global internet may bagadaday qalabka myfi mobile internet may bana ka jarte labaatan g b oo free eh adeegun asriga ahoo usub mayba kala hariiri kortee asaxaabta sida indhanyin ada oo gb-ga antuurasa waana laha kiintuuro kora inbilow mee adeegun ammaantiis in badan ah i deertay intee inka toosay in adayba adeega 4G LTE may baysin ku heli kortana xarunta global internet oo xafiisdiisu ku yaala daarta ganacsiga ee alkhaliil wali faafahintaas dheer iyo way baysin kula xiriiri kortaana teleefon lambarada shan eberli hal shan afartan toddobaatan afartiili eberli halshan lixdan isiyeed labaatan ishan soddon ilama aminaeshinka eberli sagaal sagaaliyo todoba siyeetii kow lama boqol ama leenleenka sodo ili toddobaati afar qonto iyo shan sodo iyo afar lama boqol labaati
gudoomiyaha cusub ee deegaanka bure deegaanka gofgudid bure ee gobolka baaya ku warbiyey waxyaabaha maamulka deegaankaas cusub la magacaabay in qorshaysan in waa laku bedela gudoomiyaha deegaanka gofgudid bure ee gobolka baaya siidow cali sheebo oo waraysiisay warbaahinta radio warsan iyo sheegay intii muhiimad gaara sii doona sidii bulshada soomaaliyeed ee ku nool deegaankaasi ay soo heshay inti badan muddooyinka inka dambeeyey sahay qof dul dalalay xaaladda deegaankaasay
horsan khidmaadka wareegsiga basaaraynta idmada loo buuray eed ciidan galiifia oo intii wadan ka bedeli kor mabilaha bulshada degan oo baahidii walaasha dhanba dawaalo koro aqoonada koro shaaciye kora bulshadana dhibaatadii iyo iyo armoodya hanti geysay goborii degmada deegaanada maanta koonfurya baadiyada goboleed gobornada iyo dowladda federaalka hay-adaha caalamiga iyo kuwa la qabta kulantamada inaalkan
okay marka waxyaabaha aad hadda hiigsida ayta ama kiin qorshaysan tallaabooyinkan kiin ka horreeyay aad qobdo doontomeed
intii shirar badan bulshada gudaheeda gudaha jawaab ilaahay kuga dhig doono oo bulshada intee laiskuwer waayo gelin badan iyo hadal badan ani bulshada dhaamara saraakiisha ciidamada meelologudulakaliga iyo dowladda federaalka sida kuwa koonfur galbeed iyo kuwa boolistan meelolog oo hadal badan iyo dhacdaad badan kuwadana markaa kadib bulshada iyo dhacdaada iyo gaabkooda shaqeyn waa laga dhacani bulshada intee laiskuwer oo hadal badan kuwadana iyo odayaasha deegaanka oo maarna dibadhiska daakiya barnaamijyo badan oo dalkan baahan baahida baa ka dalkan baahan ante waraysan markaas dib gacan badaanisay bulshadii deegaanka xabuubdiya laga fadiy deegaanka horumar laga fadiy dalkana horumar gabadhala fadiy wartashi badan bulshada gaar galbeedada maamulkana maamul bulshada gacmooja ka samaysa bulshada wartashi dhanaado markasta kaabiyaasha dhaqaalada waxbarashadii caafimaadii iyo goobaha maarnayo bulshada faatasi laka dhisanlahay iyo go-aanka abilaaha
okay inteeda lakii magacaawna xerka guddoomiyaha deegaankaasi burey gobolka baay waxyaabaha intaad xilqaaseen qobana ka hor aad aragaasi oo duldulaale may ku mid ah oo haddaa islatay waxyaabahaasay ida muhiim in anhayti xilligaasini waa lagu qobado ada hadda taarget ka saaray
maasanta waraada deegaankan kuuray deegaan eed iyo sacad iyo dhibaatadiisi armoodii oo meelo badan dagaalka nimanka naadiidka shabaab dagaalaha ka dhacdeen dhibaata badan la geysiyo bulshada deegaanka deegaanada bulshada aan baariyada iyo gacmeesha nijamaan oo dhankiyaala dad baxadadkiina tarjumaayo waliyo waa gacdiyaal wadagiisiyayo walangobadaayo iyo dareensaneesanteena banaan garoomi laakiin gudahan galna dibiraada waxaan ku aragnay waa maamulkan qowlaa maamulku ah kastaana madag waxa oo gudoomiye ku ahaa maamul ay badan dalab deeganaayo intaana bulshadeeda la geysada deegaankan deegaankeena ku dhalada deegaan baana eedan jeedo deegaan baana horumar badan la fado ilaa labada kun iyo afartii tobnishantii tobnidhinkii tobnisabada sana iyo maamulkeena ku nagada kataamay galbareega jarti iyo badan dalab deeganaya caqabado badan oo siyaasada siyaasada siyaasada maamulka jiraan awgood iyo waqtiga cadeerki alxamdulilah midda ilaahay maamulaya dadka keliya hadda nagatay haddaan eedan jeeraan ilaa bulshadayteen intaas hantaamay oo jirdi badan dadaal badan aan kubiyay inteen marka dasiga nagada deegaankii haddana bulshadaytay waa badan uma wada koro wabaan kubedeli karo daris wanaag iyo dadka walaalaha dariskeena la hada waayo dariskina maarna bulshada deegaaniyana sida ku walaalay faday iyo bada militariga meeladhowga kuwa federaal dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed iyaga nimaan ay lacagaabta ilikuwa laga fadan wadashaqeynta ilikuwa laga fadan bulshadii waxay nimadan miskirin lahay eedan danaabinaana
okay guddoomiyaha deegaankaasi gobgudud burey yaa hadda lakii magacaabay bal guddoomiye inta badan markii xilka lelnasi magacaabo culeysyo fara badan ya jiraan culeysyadan haddii dareema hayto deegaankaasi oo islata tallaawooyinka nkuri aad qaadan doonta caqabadahaasana kii horkoodi doonaan aa islata may may kumid ah haraaadawaraada aan caqabadaha ka dareemahayo taargeto maanay wato eedyada taan maanay fartanka dheegayo maanay ilaa iyo hada leero hata maaragahay lan eedyada laanka dhaway bulshadaytay oo maanay jeelo saogaamosaagato isaadiyaas iyo qoy madaxday dowladda station kenya ay dhawaatay ilaa heer gobol ilaa heer xildhibaano koonfur galbeed ilaa heer degmo iyo faraxsanyiin gaamoos ay sidan yahay bulshadii dadkiyo sida tijiid dadka dhexmaran وهذا المشير وقيت كريا بنت يعني صعب يوم من الدواي أنا أدرس بدل يعني وأنا ما شيء وتعرف ما كان في يعني أنا شيء لا شيء لا شيء ما أو ما لا تشن لا تشن بالله دلشنا بعمر تطلع تهون يعني يا قوة كان لا تروح دينا نقول نقول نقول كورن جاي كان بنا مشي بنا نوديان كان وايد ahayd hayad arsi ahayd ayasi lero hooyada mideynkaas oo raashimin badan oo maanna bulshadii baahiyaadi oo maanna oo laba boqo goos oo raashinka beeni mashwaraad badan ka dhacsanay ilaa ka bulshadii keen walaagabada lata kale qomimala bulshadana geerka eed bediyo faraqanta raashinkii walaajeesi hore amnigii sharaftiya bejarta ciidamada militariga federaalka ciidamada federaalka ciidamada dalka soomaaliyeed hadda geesi feelan tugan koonfur galbeed raashinka sharaflaan gaabdan laakiin oo maana isku dardaro oo ah bariis burus kore saliisha buraa isarlaan gaadan ilaa bilo ramadaan iyo foole marka bahayda deegaanka la weli madaboolan horbadana weli shaqaman marka mar hadde eedan danaynta bulshada eedan shaqeeba badan qobobada insha allah bilaana dowladeena kelinaaga okay marka waqtiga hadda lakii magacaabay deegaankaasi waqti noocee ka tilmaamo lahayti
وقت معقولة وقت معقولة وقت معقولة لك يا سكرو من ولي وقتهم غير الله في قدمي وري سنية سنول لو ايه يزين دلاب عن جلد بنا جيسي وقتهم كان وضعهم كجارة لو تبنا كجارة حبضي اللي على بنا هو ما من يمكن أن يذكر وجر وارن أو زين ايه ما من جلد عن سوت وتجي كجارة لا تفرس تيجنا حتى وقت معقول كلا رفع ده ودن كي بشيء كاجا كي ما من يو دلمي عن جيسي أو بكتور نقول كورا كابون rasul jars ama maaquula ay galay hadda saa daraadeen anaga badanka taamayn gudoomiyada anagaba dhibaato badan oo muteel geesada walaal wala ka dhawna diyaaran ahay markaas oo dhiyaan lamaana reedi ah oo jiraan dul midayn kooy shibinka doo shibinka soodena mar badan kooy iyo dibaan didaal badan iyo daawooyin badan gacan badan ka geysani haddana may diyaaran ahaantay bulshadiisay meela talankii gudoomiyada horsheene oon kasii dhagaajiyo oo badan wax ka hore oo maaquula bulshada iyo indhaha iyo caalamka beriyo oo dadweynaha soomaaliyeed dowladda federaalka dowladda koonfur galbeed weyii madaxnaha koonfur galbeed talibaasa shaahadan antaray iyo xildhibaanada meel wasiirada qayradaasi mayfaday gacan badan leeyasi dalkii baban laga bedel degmaha garanto meel eedkeed maana balaaran balaaran beera ka dhayaano alxamdulilah beerada barwaaqe oo tageeka oo faradahayan kaligeeka faradahayan laakiin kasoo bulshada kaanfadayay kana dhamarahay tusi baasiratin baayana faradayan afarkan qoyaan maadaama baahiyaal badan oo maalin hoosada duleelo badan dadka badanaba dhibaato badan hamartay oo abaaro badan hamareen oo baahiyo yar isku jiran oo hoose jiran oo reerka ku baana dhammaadeen haddadeed waan wakuwatan gabdhahan oo eegaan lasi yaan gabdhahan
okay inka dambeyntii n guddoomiyihii deegaankaasi yaa la kii magacaabay bal hiigsigii aada muddo badan ah hiigsidaasi aada sheegtay ka taamasi inaad deegaankaas aada guddoomiye ka nagata bal shacabka ku nool deegaankaas iyo reer koonfur galbeed soomaaliyaba oo ku mayl wadaagi lahayti waadan ballan qaadas in deegaankaas ha ku kordhiyaas waana sii lama jibaaraas
kaaralaksi waraade warkasta gacmada jira waan ka gooyaan waan ka gooyaan dhere waan ka torta dawladaan qabsada dawlanka dawladiisa dadka helaya maamulka iyo dawladiisa iyo shacabkeeda iska helaya walaba waa kor maaminsineen oo ilaahay here warkastana maanalankii ilaahay aaminan warkasta here kalsoonidana kalsoonida shacabkana maana wareedkii magnow shacabkan afartansi inaan baana noo noqon koonfur galbeed ka dhex jiray oo barnaamijyada siyaasadeed ilaa beeshinkan wadamadaas waan gobolkan guddoomiyaha kanaalaha ka dhex jiray dadweyninkan baryaayinkan waa kanagada jeeliyey hay-ado waay markasana koy hadii aday mara kaliya markaliya guddoominayna tankiwabaantadirifani malahen oo gabaji dadka jaray yani hortana siina waalidan dib maraanin guddoomiyaha kanagada deegaanka asigeyka maanle jogabajo fadaankan ilatasana guddoomiyahan inayirayin alafay alimeyda jeelaanti advokeshooda dandamiyana taakiniyo mushrikiina shaqeeyo warbadan maana baskiisha qoqooy oo xoqee maana masaana deegaanka iyo horumarkiye baahidan joogo maana arooriyey dowladii koonfur galbeed koonfur galbeed soomaaliya iyo kan federaalkaba maana hay-adan noqotay kuwanka nationalka geysiyo baahiyaadna sheega deegaankii kaabiyaad iyo horumarkeeda ka sheegay taasi eedanka taamay waana eed iyo fadaan isku bedel badan isbedel ka sameey okay eedada maasanta guddoomiye
halow haa hamdiya haa haa idheegaayte safayla inte roogta xudur hudur a ar hormuudna geeka fasiixsan taleefange may warreedkay ka hadalaasleyba kaalee fiiri wali weelasa aha ee halli halii meelu ku heli kowdhe aha hanago iya hayee haatay walla isgaarsiin la hubu una oo haanshilay salaan kaga qoraano hoomeen dhidhii bidaano habartay iinka jeylay guraana isgaarsiintii haniinka marhiday hindhowna ka feedanay ka hasalnay ka habreernay ehelkaana halowlay hor ku eraana hormuud telekomo walle haliintiyu eheliintiyadahe hadal fasiixsanoo hururkururug iyo hawu hawu un lahayna lankeeda lahadalaas wal horta rooglay adaka aalaso i weli babeesamo
waxaa kaaga dhugunsidayaal weli walibaan dhugunsidaaytan idaacadda radio warsan kulanka barnaamijka kulanka warsan yaa dhugunsidaytana qiyaaray qodobka kale sihiga barnaamijka sinka dhego doonta waliba ku mid ahaa sida hordhaca barnaamijkan sinku dhugunsidayseenba wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale ururka saxafiyiinta koonfur galbeed iyo aska kaalade oo badowka siminaar loonqabdig arday waryaal diiran ilaa iyo konton wariya oo ka howlgalow gudaha magaalada tanbaydhaba ee xarunta gobolka baay wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhinihii kal iyo geega ee sheegtay intii si rasmi a aqoonsatay ururka saxafiyiinta koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyiinta ku qaybgeliya waliba ku mid ahay wasiirka warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyaha degmada baydhaba guddoomiyaha gobolka baay wasiirka wasaaradda dib u dejinta iyo jaaliyadaha faadamo xuseen abiikar maamo faayow iyo sidoo kale xildhibaan ibraahim buule oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ku-simoga madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed xasan fiqi mas-uuliyiinta yaasi wiin markaasi intaageeri saxafiyiinta soomaaliyeed ee ka howlgalo magaalada baydhabo walina ka dhiiri gelina silama jibaaroogka iskuduubnida iyo midnimada ururka saxafiyiinta ayoona sheegeen intii wariyaalka iyo ku mid ayin dadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya qaybweyn iyo ku qaadeen lisitaashe haddaba mas-uuliyiinta meelo ku hadaleen koreen waliba meelasi hadalka bilaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya
in koonfur galbeed soomaaliya haddaynan iyadu isku tashanin hadday tahay wasaaradda warfaafinta iyo xanaanada xoolaha iyo beeraha iyo dibudejinta iyo wasaaradaha kaleba inaanan cidna u maqneen waxaan garwaaqsannay inta dowladda soomaaliyeed ee federaalka ah iyo caalamka kaleba ay wax naga soo gaarayaan in dadkeenna aqoonta iyo cilmiga u leh inay dadkeenna wax taraan inaan raadinno waxaan ognahay wariyaasha koonfur galbeed soomaaliya waxaa ku dhex jiro macallimiin aan ognahay inay ku filan yihiin seminaarkii loo aadi lahaa xamar seminaarkii loo aadi lahaa kismaayo iyo boosaaso iyo seminaaradii dibadda loo aadi lahaaba inay dad ku filan ay noo joogaan farxad weyn bay inoo tahay dabcan inay soo wada diyaariyaan wasaaradda hogaaminaysa ururka suxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliyana ay door muhiima ay ka qaataan sidii uu seminaarkan u qabsoomi lahaa waxaa jiri doono mudane madaxweyne shahaadooyin aan siin doonno ilaahay idinkii dadkii ka faa'iidaystay intii uu seminaarkan socday sidoo kalena waxaan bixin doonnaa maanta madaxweyne ururka suxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliya oo aan ognahay in muddo laba sano ka hor aan idhaahda haddaana khaldanayn la dhisay sababo jira awgood inta ay iyagu isaga toosayaan annaguna aanan sinin aqoonsigii rasmiga ahaa ee ay wariyaasha koonfur galbeed soomaaliya ay kula qaybsan lahaayeen wariyaasha soomaaliyeed guud ahaanba iyadana maanta ilaahay idinkii waa bixin doonaa in ururka suxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliya ay la jaan qaadaan ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed iyo ururada caalamiga ah ee adduunyada ka jira sidii ay xuquuqda reer koonfur galbeed soomaaliya ay leeyihiin dhanka wariyaasha ay door muhiima uga qaadan lahaayeen annagana ka koonfur galbeed ahaan iyo ka wasaarad ahaanba waxaan ballan qaadaynaa inaan ururkan si dhow ula shaqayno wada shaqayn toosana ilaahay idinkii ayna dhex mari doonto haddii alla idmo mudane madaxweyne soo dhowow seminaarkan shahaadooyinaan bixin doonnaa shahaadada ururka suxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliya iyana maantan si ofishala u dhiibi doonnaa haddii ilaahay idmo si ay ugu adeegaan waxaan garwaaqsanaynaa weliba aan leenahay wasaaraddu xoogaa iyadoo dhinacyo badan eegayso waxaan nidhi bal inta ay isaga soo toosayaan wariyaasha koonfur galbeed meel kastoo joogaanba aqoonsiga dib ha loo yaro dhigo waxaan garannay marka in baahida aqoonsigaas ay wariyaasheennu ay u waayeen tababarro badan iyo xirfado badan oo ay rabeen inay adduunyada kala jaanqaadaan iyo wariyaasha qaranka soomaaliyeedba annagoo maanta leh gudoomiye ku-xigeenka ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed sidoo kalena gudoomiye buuxo oo ururka suxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliya uu joogo marka farxad ba inoo tahay qarankiina inaan ka leenahay gudoomiye ku-xigeen urur dhisan oo koonfur galbeedah oo wax la qaybsan doono suxufiyiinta soomaaliyeedna maanta aan leenahay mudane madaxweyne soo dhowow farxad ba inoo tahay inaad nagala soo qaybgeshid adigoo aan ognahay in mashquul badan iyo howlo badan oo culaysa ay kuu yaallaan marka saxaafaddu waxaan ognahay dhismaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya keliya ma aha in ciidan la tababaro shabaab lala dagaalamo iyo in wasaarado keliya inta la dhiso la yidhahdo horay u socda saxaafaddu waxay ahayd dowladdan oo liidata oo tabar daran dadkii tusiyey caalamka in koonfur galbeed soomaaliya ay lagu helay isku taagtay tusiyey caalamka in waddankan abaaro iyo dagaallo ay ka jiraan abaartii banayd oo sana bilooyinkiina soo dhaafayna dadkii usoo bandhigay ahayn marka waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno ilaahay idinkii wixii karaankeen ahna ka wasaarad ahna wax badan la qabano mudane madaxweyne adiga iyo martidaadaba mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhowaada waxaan rabaa inta aanan madaxweynaha isaga noo soo gunaanani doono aan u gudbinin inaan ku soo dhoweeyo xildhibaanka dabcan anaa laigu marti qaaday gogashaan anaa iska leh inaan soo dhowayntan anigu aan yeesho xildhibaan ibraahim aan ku soo dhoweeyo mudane ibrahim soo dhoweeyo
saxaafadda dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii salaan kadib waliid farxadan leewa haddii dalka dhatiis yoomil kale liinka ban geega sibinaar war saxaafaddii koonfur galbeed liinkuga wado magaalada baydhabo waliid liinka faraxa karow waliid maybuwaha waybuwa kudayasho mudungu wasaaraddana dardal fayl ingiliida keliya geeka shileedii anka reebna maalin walba angalla dadaal samayla raayus aqoontiyo tayadiyo kordhiinka qaada war saxaafadda koonfur galbeed runtii ognuun adaado koonfur galbeed in ay daruufo badan ka jiraan laakiin insha allah way ku baha doona waqtisheenna dhiyi doonta xaquuq weel dhada doontaan waan way ka dadaale waqtigana iyadaa niinka gaabanyi eed iyadan mahadsantiin mudane madaxweyne ku soo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
waa waxaan weligay sugayna in suxufiyiintii koonfur galbeed ayagoon meel u bixin ayaka iswax isbarayaan aawi ninkii ugu yaray aawi in ila masiiraan rabaa yaa ugu yar meesha yaa ugu yar kaale kaale kaale kaale ahaa caawa shukri ka alle labada qof oo ugu yaraan rabaa Deeqana jikaan. gabar yar waay iidan sidee iyo toban jir waaye ayadaa wax idiin sheegays ani wax ma idiin sheegaay waxaan rabnaa koonfur galbeed diasporihiisa waxaan rabnaa qaxooti aan ka imaana kama hadin diaspora qaxo- oo koonfur galbeed waxaan rabnaa suxufiyiinta inay soo soo taakuleeyaan suxufiga ama ama maxay ahayd hadda ka hor aan meeshaan ka sheegay sanad guuridii dowladda waxay ka kooban taha een, fulinta sharci dejinta iyo legislativeka whatever waxa soo afareeya waxa waaye miidiyaha waaye waa ogtiin idinka diaspora aan la hadla hadalkayga hala gaarsiiyo diaspora waxaan rabnaa koonfur galbeed een, suxufiyiintooda inaad soo kaalmaysiin aniga intaasaan kusoo kooba hadalkayga waa idin hambalyaynayaa dhexdiinas waxaa tihiin dadka ugu maskax fiican reer koonfur galbeed markaan ka bilaabo afgooy ilaa xuduudada dadka marka jaamacadaha la galo dadka nambarwaka galaatiin ogaada suxufiyiintan idinkaa ugu horreeyey marka waa idin hambalyaynaa waa idin hambalyaynaa hambalyo hambalyaa idinka leeyahay dadka kalena hala soo jawaab mahadsan tihiin
yaantan maaragayna maarna dardarfayl oo ka socota ee, bahda saxaafadda koonfur galbeed soomaaliya iyo wariyaalka maaragna in badan inti maamulka run hadla shaqaynay oo maaragayna maasha allah t v la helay raadii la helay baahadii maaragna t v raadiniba meelo ka ba- meelo ka dhamaad ka- ka batay insha allahu guulaysan rajeen hob ilaare tan ka mayb waa maamulkan iyo iyo wariyaasha walbadan ha wada shaqeeyeen walbadan ha wada tagini dhinaca wacyigelinta arrimaha bulshada haatoy dhinaca amniga haatoy dhinaca maarana in sheegay horumarka maaran ma- ma- magaalada beledhow ka socday iyo koonfur galbeed haatoy dhinkaas naga buuhanay kala shaqeeyeen marka xaqiiqi iidan kama hadnagaan markay in awoodiyo la tayeey maarana capacity la tayay buu xaqiiqi wal oo aid iyo muhiim ah howlka saxaafadda iyo maamulka iyo iyo sheegada ee, dowladda gobolka koonfur aan wada shaqeyna lama buu waajibo leelan buu waajib shinay buu inaan ka baahmay buu yaa yeelan baahanyo saxaafadda meel fadayeen horumar koonfur galbeed may may bakiirni afrikiikan kiirni marka insha Allah hobis afrikiikan wanaajidano walbada maarne boostii ma sheegdana ba bulshada haan dibadda rogan iyo haan maarne gudaha rogan may buu ahaan wal hajiida may buu sheegosha may buu ahaan isin isu gofade dowladda meel fay saxaafadeedna si wanaagsan oo boostii leh ama dhaganto meel fay meel fay yar meel baa ma inga kala dhagantana buu ahaan yeelan baahanyo marka insha Allah xaqiiqdii intii maamulkan jari saxaafad may buuha ciidan amaanana ee badargelintii iyo insheeg wada shaqayntii badanaa joonay lugal may buuha ciidan ma ciidan ciidan may buuha amaanana meel kas un weer un weer may buuha waqti ilan baahan in koo jiran walla la may buuha ta heer meel deeri maar laga un howlgalo maana banaanka baan iyo tan rahan naftiyo may buuha ni aaminan may buuha ya ya ya ya haqiiqdi ya- ya ya isla marne marka wal haqiiqdi la may buuha ciidan lan kafaano kor may buuha saxaafadkii koonfurka bay ka jirnay buuha ciidan lan kafaano kor meelbun hamarna meel maarne oo oo maarne oo go- oo degmooyinkan ama gobol ee, gobolkan ee, baaye ama degmadan bay dhowna hamar may bani lisurna ama baadiyahaatoy ama gudahaatoy dhinkaas may buaha yoon may buaha shaati biran il galben xaqiiq may buaha ciidanka mahnagaan xaqiiq may buaha oo hata taariikhda insha allah may buaha xusu doonto ma meeli shariid iyo oo state shariid may buaha qaylan kuwilan saxaafadiis iyo iyo maamulshii may buaha wada shaqeeya may buaha koonfurka badyaari kor insha allah waana xooji doona waana insha allah may bu- ee, ee, weystii wadi doona insha allah may buaha dabo saaxiibe oo walaale oo qaraabe oo ehele oo ujeedo isla le may bua insha allah ya may bua ya haada doona insha allah t v koonfurka bahanii kordhisina in mayla maylan baana ka faa'iidaysado deeg horumarka dhabta eh oo may bua insha koonfurka bad lanka saara fadi waayo oo maarin oo howshay la arjeer t v ma haysana t v la haysa howshay idaacad ma haysa idaacad may buu diyaaro waan marka intaas may wasaaradda warfaafin iyo madaxweynaha koonfurka beedi maamulshi may booyaan ka mahadnagaan juhdiga deeq dharey bilyan waxyaabo geeka lana dheeri may buu ah majarta resourciguna unu unu hasaara fadni kulli may buu haysan walaay unu may buu tv ka muuqa kulli may buu haysan marka insha Allah inuu kafaaysani ma salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
maya een si guddoomiyaha degmada bishaagay wariyaalkii iyo meediyaha may ayinaha hodan muhiim ah oo la fadoona waa laka burburiyo oo la fadoona waa laka dhiso aan wariyaalka madilaada dooga ku laaya asxaabtay adig ogeyaan aan ku laaya marka lama adni in la fiiriyo fayle oo la- la yani wallan fiiri kulaalka naftiis ma humaan ma marka w- weri- meediyaha iyo wariyaalka may lagu faday nafta tiitiyo is- iyo isu kuma هذا نفط ما دي فكرة ولا هنينا فيل هنا مدى تر ولا فيل ما دون عديب جرد كرت إن شاء الله من بها نيدي عاقلين أتين dad oo aqoontiyo weliba meediyin dheertee tigmadan wala fayl horta ninka dadaala unun maysinka dadaalan wal isin sheegdan inayn wayne borgoyaamo iyo shaqo iyo gobanno isin naftiin haddii oo wal isin sheegdan waay tag naftiin suuq baylesana wal badan oo la susuubiyo isin si suuqan helan iyo ka dadaalan een inta baaq mahanka jeediyay ama occasion kun ku faa'iideysado dadka leerow diaspora lankasow een oo ee dadka jaaliido dibidda ka nool jaaliido dibidda ka nool dibid ma inkasaane oo la Europe iyo America iyo lankaseed man dhiraa ku bilowdaan hoob duudka goyta diaspora ee markuu dadkii oo ee oo dad badan ee dalkuna dhaqaalajii in nololiska dhisayay 25 sano la hamoodin la ka noolay ya may baaqan gajeediyay yoona sidoo media aan hadda hore rijaryaa dhinigoo dalka ku burburiyo waayaan wala ya taran ay la fiirina dadkaasi ma ahin dadka burburka dalka yoon idigo meeliyo ruuganku ku jira sababtoo eh wal hun leh hafidaayaan dalka riid yoo leeliya taam og isgalki leh ogaayeen humaan badan farmentiya faraayan marka dadkaas ma sheegay wal sheego iyo doo iyo ma inka baahan iyo in dalka kan sii horumarjii wal ku qabado fadan handiyaar garoowa lan weel bireer yo beelada oo ay weel ogi wala handire shakhsi kasta idiyo ku warqab ti guuda madon wal ya ya wal wal wal tarje ku mogan tan guud ma yata wala taabada kor in iyo gobadan may rajeen inuu barnaamij in suubin yaas bar naftiyo tartan siin shal shal biyaan madon kin badan iska dabool maadeen shal biyaan reer australia may soo bideen reer london may ami ingiriis may soo bideen reer mareykan ki walba mashruuc oo fartanka daaran lankin mashruuc ay tulisid may buu abaal marin asiyaan anka maga daraan example ma digit ku hatreer australia in isan jidki jidki reer australia isaga leeyahay magaaj iyo siyaan ah yoon iniyo anka la hama siidano yoon wal ning isan fadaan ay ay diyaar garoowe tartana siin furaan oo wal qabad eh tartan sheeke ma marka marka dalka kan sahay lan galantis yani lanin baahnayn male lan wala is taraw lanin baahnayn male yerin ma wal bakasto adduun diyaariyaan baahan Soomaaliga gees loogni madaxweynaha sharmageeda wafdigu hadhow ay meeray dalka kan saymadii irbad la ku bilaabo ilaa dayuuran baahani madun wal yar man baahani in isloogan wala yaa dadka gobada fadi haan uu ku bilaawadaanu haan dibida jaro marka dalka kan oo isinglatino rungun latin kan way ugu landajeel ma san mujaranta dibida jarta ani roogi jari ee may waa lanka dajee tawni laakiin wanaag la toona la faday in dalkii oo wanaag ka taran wal gobada ka taran dooga fayl ka taran laakiin ee siyaasiin iyo siyaasiin nagana dalka dalku rooga dad ibraanin malay warjo ma badan yaa kiwil bahada lay may kiliya meelada wala halawsan inta wala halawsan uu noog ma usmanin sheego marka usul wallahi ni taroy wala no halawsan uu soo suudaan inani sheega ma boogdaan inani sheegaan ma ee daawada lehnin kidada uu daawaysadaan een warjo ma badan yaa kiwil bukin ko ay hata qabila deeray dojo meelay qabilka malaga qabilka kubedelno falaana kiliya amerika roog malaaga dadka inta looga doorsadeen bedel iyo rogo iyo shaqa kale laga meelki rogo malaaga inta looga meenka jar marka walaay badan oo farqa la laayno siyaasadda walba marka taraan in walno ka laayaan ma dhinin horumarka jeesida iskoola dhisa dhaqaalaha wal ka tara wala taabada kor gobada marka location gaas may faa'iideysiday dadka dibadda rogo in sheego hay ee dhalinyarada media ee may baa sheegay ma hadsantiin horta gobada kiikin ma di hor lanko weriye oo b b c qortay oo kala roogya dalkun hadii bujar ya jar jar ineen tun wariya bata meeshanay raadiyalka la helay ma ka dar ma hada tv may baa meelu yaani beeniyugu waxa ku baahan dadka wariya nagado way dadka wariya nagado hadii meelu shaqeeyaan laan may baa number soo yaraada fadi lan yow gud biyaan lan shaqeeyaan ma helfadna marka raadiyalka badado hay ma hasaarayaan dhalinyaro oo oonay toy media professional eh tv hatana dad oo tv oo filingaado iyo walbadan oo yaha ziyaado doono in iyo eedu ku faa'iideysado dad dadka oo dugsi sare dhamaayo naftiyo dad media barda u la dir si innaga dad aqoon loo media naftiyo specialist ka beesho an an an filmgaado specialist ka professional in iyo saas kornta qaado marka een dawladda in loo dhigay ku codsadaan ee een madiyaata sharmigeeda iskoole imtixaanka la qaaday dada may la reelankii bundu paylisheena way la reehay madaxweynaha iyo meerena iskoole jibas yaan أنا نفتي ساي واي ميري قبلت إنك بوندو سريتو سكولرشيب أنا سير ما ما يقصدان ما دون إني أنا توي دلنا يري أو ميدي له برو سكولرشيب لسي والله كتلا قال بفول وجامعة دي بدل لندر ميدي له بر يقطع يعني بيقول إن مركا رمتي ما يبوها باهي جرت متقوبة ما سمع لكن إني رير والبل بلا ولا لا شلي بنتو رير مقام شلي بنتو رير مقام جيك لنكو إنكوي أو dhalinyarada dawladka le ما يرى إذاعة ال- إذاعة القرآن الكريم لنكش يعني آيات example إن إن إذا عدا كوري سدي برنامج يك كوري سدي أي قال أنتك هاير أي فنجرير مركا isla waraysanaye marka warkiyey may kadaray idaacadda qur-aanka kariimka ato laakiin barnaamijyada kale na dhihi koro maysan sheegana inay ku jeedii kortan arrimo bulshaduna ku hadalo koro marka tilaabo horan qaadayo way eray idaacaddaasi kuweyda dhiibti dad kuweytiinga dhiiban gobollada dhan la sii saas daraadiya tan nanu nahana sii hataa dhaqaalo man hayn nalshe dami nalki beesiisa hataa idaacadda surmey ay wal dhiibay eray nusaa waa way eray sid boqol afar boqol dollar heedn may dadkii madmeedla hadalay iska rayn in salar lan suubiyo salar lan gado oo saasi korontada keen marka initiative yar ma dareero marka ilaahay ni gargaar isin ilaahay khair san si marka san salaam assalaamu alaykum
wasiirka xaada xoolaha wasiir ku-xigeenka qorshaynta wasiirka dib u dejinta gudoomiye eh, xildhibaan ibraahim buulle wasi- eh, gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada saxafiyiinta sharafta leh maanta halkan joogta dhammaan ciidamada ammaanka waa salaamantiin salaan kadib marka ugu horeyso farxad weynay noo tahay inaan micnaha maanta saxafiyiin koonfur galbeed ah oo wasaaradda ay soo abaabushay fikirkeeda ay wada leeyihiin saxafiyiintii iyo wasaaradda in laisugu yimaado oo aad ka tashataan aayihiinna ha noqoto soomaaliya sidaad wax ula wadaagi lahaydeen ama ha noqoto ee, aqoontiina sidaad u dhisi lahaydeen ama ha noqoto midnimadiina sidaad ku adkayn lahaydeen marba haddaa isu timaadeen micnaheedu waxay tahay waxaad ku tala gasheen inaad howl culus qabataan sidaa darteed saxaafaddu waa tiirka rasmiga ah ee caalamka uu ku- uu ku dhisan yahay ma aha soomaaliya ma aha koonfur galbeed caalamka waxaa tiir u ah maanta saxaafadda warka maanta washington ka dhaca daqiiqad waxaan ugu fiirsanayna waxay tahay waa warbaahintuwa sidaa darteed cidda nasiibkaas haysata ee shaqadaas profession ka dhiganaysa oo weli haddana soomaaliya sii joogta waxaan qiyaasi karnaa in qalbigooda iyo hammigooda uu aad u sarreeyo ay u baahan yihiin dowlad iyo wasaarad garab istaagta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in saaxadda saxaafadda koonfur galbeed ay soo gashay sida koonfur galbeed marka horeba dowlad in looga dhiso aan diyaar loogu ahayn waxa alle waxay afgooyinta ka soo xigo dhanba aan loo ogolan in dowlad looga dhiso ayaa haddana loo ogolan inaan eh, saxafiyiin ay ay leeyihin ay yeeshtaan marka waxaa ilaahay mahadiisa maanta inaan ku faanayno in soomaaliya m- goob intay isugu tagto in maanta aan ku leenahay guddoomiye ku-xigeenkii eh, saxafiyiinta soomaaliyeed soolka waa magac noo soo hoyday waxaa ilaahay mahadiisaa isla markaas inaan guddoomiyo haddana leenahay isla micnaha suxufiyiinta ee koonfur galbeed gudaheeda ah maamulka sidaas ayuu ku dhisnaanayaa guddiyo ayaad kulley samaysan doontaan waad sii dhismi doontaan waad sii dooran doontaan waxaan rajayn doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo ee, arrintu tallaabo tallaabo waay qaarkiin laba kun iyo afart laba kun iyo lixdii yaa wariyahayo meesha fadhiya hadda mandela iyo iyo ninkaas Ah, iyo iyo xusni okay waa a d c da isku arki jirnaa umalaynaa waa qiyaasi karnaa magaaladan waxaa yaalay hal raadiyo oo la yidhaahdo raadiyo warsan warsan warsan raadi warsan ka bacdina raadiyahan s n t v la yidhaahdo oo dowladda ayaa baydhabo gudaheeda laga asaasay asalkiisi hore raadiya bay wasiirka warfaafinta madow nunuhab ahaa markaa Ee, raadiyahan t v-ga la yidhaahdo s n t v naftiisa aasaasidiisa waxay ahayd magaalada baydhabo dadka taas inay dib u xusuustaan waa s n t v xarunta meesha madaxtooyada hadda isbitaalka gadaashiisa ah ayay xarunteeda ahayd baydhabo markaa aasaas badan ay leedahay oo dowladda federaalka maanta ay ku faanto sababtoo ah dowladda federaalka ee maanta saldhigga ee xamar micnaha u ah waxaa aasaaskeeda uu ka abuurmay magaaladan baydhabo markaa taariikh gaar ahay ku leedahay xagga saxaafadda iyo xagga dowladnimada labadaba markaa labadiiba annagoo ku faanayno waa in kaalimo fiican aan ka qaadanaa xagga federaalka marka ay wax ka jiraan ama ha noqdaano tababarada dibadda ama ha noqdaano tababarada gudaha lagu qaadanay intaba wasiirka runtii nin dhallinyaraa waay waxaan rajaynayaa inuu si fiican aad iskula jaan qaadaysaan uuna ku dadaali doono aqoontiinna waxbarasho inuu qayb weyn ka qaadan doono waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa waxa aad qabateen anigu ma ah wax aan ku koobi karo hadalkaan hadda ah waa garan karaa sidaad u jeceshihiin waa tii hadda laga sheekeynahay qaar baa frontiga hore ee cadowga lagula dagaalamayo mikrofoonka la taagan oo wareysanayo maalin kasta waxaad u babac dhigtaan dadka qaarkood waxyaalaha isan u babac dhigi karin oo ah inaad maalin kasto idaacaddiinna ka sii daysa aad u shaqaysaan inaad dhahdaan ee nimanka shabaab ahaa waxa iyo waxaa loo geystay inaad afkiina ka dhahdaan aad awoodeen waxa waxaa ilaahay mahaddiis ah inaad gaarsiiseen ummaddiinna baraawe ilaa iyo ceel berd inta u dhaxayso macaawinadii loo qaybinayay inaad qof qof dadkiina u tusisaan oo dowladdiinna aydinku nasataan gaarsiiseen waxaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay haddii idaacado badan oo maamul goboleedyada kale ka jira kaalinta koowaad ama saddexaad ama afraad aan geli jirnay hadda waxaan haysanaa idaacadahan kaalinta koowaad ka gelayno oo tv-ga qaranka ugu horeeyo k muxuu ahaa k j s canal runtii aad iyo aad baad micnaha markaad habeenkii aad fiirsataan xoogaa qushuucna waa idin gelaa hadalkiina waa u badan yahay heesihii qurux badnaa inkastoo aan ka codsanayo daadaayaasha barnaamijka mandela iyo in
waa xigaag idiida mahadsinkaas wali bahay ku simaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed xasan fiqi oo isgeega ku hadalay siminaarkii ardayda waa ero waryaalka soomaaliyeed ee ku horgalo magaalada dambeydhaba geega lankufuri islamarkaana shahaadoomeelse lakugu doodsiiyo waqtiga yaninsa maxamed tunan qodobada sii wadna oo uu sumeyrasay kajeedii wasiirka waa kusimaa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya akhyaarta sharafta leh guud ahaan barnaamijkii kulanku warsanyaantaa gabagabeena barnaamijka oo ka waliba saali mukhtaar sheekh aadan dalmar ana abdiqaadir maxamed nuuwar cadday andisinkuludarasiyay farsamada maxamed maxamed xuseen faleer bika iyo farsamaynta barnaamijka kakolamid ee reedon kulma doona sidaas iyo nabadgelyo